Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Biyo Uweliya Yanga, Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka, iyo Guddoomiyaha Gobolka Sanaag iyo deegaanka Goosweyne ee degmada Gar-adag ka bilaabaya Riig Biyooda oo la hirgelin doono deegaanka Sayo oo dhismihiisa fuli doonta Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Biyo Somalilan. Munaasabada furitaanka eel biyoodku iyo waliba ku hadalaya ahaana ku mid ah shacabka ka dhaqan deegaanka Goosweyne oo sibin handhawaaya eel biyoodka oo la hirgeliya deegaanka maadaama ay baahi weyn aan qabeen.
waxaannu mar iyo laba iyo saddex baa u mahad celinaynaa wasiirka teeyo biyaha uu ajiibay codsiyadii baahaadka aannu u gudbinaynay dowladda waxaa noo raaca ku soo dhowaada deegaankii gawsaweyne ku soo dhowaada gawsaweyne oo nabdoon oo wanaagsan oo barwaaqo ah qurux badan ku soo dhowaada dadweyne idin heellan oo idin jecel aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa waxaannu idinka mahadnaqaynaa waxqabadka dowladda waxaannu uga mahadnaqaynaa waxqabadkeeda fiican ogaanshaha dalkeeda ay ka warhayso dadkeeda ay ka warhayso waxqabadkeeda dadka dalka u ehellan tahay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waxaannu aad iyo aad u soo dhowaynaynaa oo si gaara u soo dhowaynaynaa balasaabka gobolka sanaag aad iyo aad baannu balasaabka ku soo dhowaynaynaa iyo wasiir oo wasiirka biyaha ee maanta sida hadiyadda qaaligaa ee riigga ee degmada gawsaweyne u sida aad iyo aad baannu idinku soo dhowaynaynaa aad iyo aad baananu uga mahadnaqaynaa ka xukuumad ahaan iyo ka wasiir ahaanba taasi waa taa waxaan leeyahay hadalku waa kii gaabanoo guddoon leh aad iyo aad baannu wasiir ahaan iyo xukuumad ahaanba uga mahadnaqaynaa riigga ay keeneen degmada gawsaweyne
wasiirka wasaaradda kheyraadka biyo iyo weliba ku hadalay munaasabada ahmiyadda baleeran iyo inlata ee riigga bulshada munaasabadan aynu isugu nimi waxaynu magaaladan ka dhagax dhigaynaa magaaladan gawsaweyne riig biyood oo cusub oo sida loo qorsheeyey mitir loqodi doono ama halkii biyo lagu gaadhaba waxaynu rajaynaynaa in biyo ku filan magaalada iyo deegaankanba oo macaan inaynu ka heli doonno marka la leeyahay waa macaan yihiin dee iminka beryahan mooye saxaa la bartay oo wixii la cabbi jiro o dhan waa laga hiyi kacay laakiin dee wixii biyo macaan oo wanaagsan oo la cabbi karo ayaa insha allah aynu ka rajaynaynaa taagan ceelbiyoodka oo la ka hirgeliyaa deegaanka goosweyne ayaa daboolo doona baahida biyo yarida bulshada deegaankaas qabta